in ka badan soddon ruux oo dad da ah islamarkaasina isugu jira ganacsato haween iyo odayaal ayaa fursado waxbarasho oo lacag la-aan ah ka helay iskuulka al isra oo ku yaala xaafadda bundaweyn ee magaalada beledweyne ardaydan ayaa waxa ay waxbartaan maalmaha khamiista iyo jimcaha iyada oo loogu talagalay in aqoontooda sare loo qaado ustaad xasan xuseen yaxye maamul ku-xigeenka iskuulka al isra ayaa reediyo baaluul uga waramay waxbarashadan lacag la-aanta ee ay bixiyaan maadaama ay ku xiriiraan marka subaxdii ay soo galaan labada saac i bar ilaa iyo waxay joogaan ilaa waxay joogaan lix saac ayay joogaan marka waxaa waaye waxaana siinaa ilaa iyo ku dhowaad shan maado ayaa siinaa shanta maado soomaaligii farqurxintii maado carabi ah maado dilaa kuroya maadooyinkaas oo aada u asaasiga qofka ah qofkan salaada laga soxoo kale macalimiin waxaa joogto maasha allah oo culamaha joogto oo ayakana barnaamijkaas inoo qaabisan maasha allah marka qaabkaas wax ku wadnaa marka dadka waaweynka hora waxaa loo yiri education has not indal educationka dhammaad ma lahan wuxuu leeyahay bad startuu leeyahay marka education adalta ma lahan jaalena ma lahan yaraa weynaa ma lahan marka saas ayaan waxbarashadaas u bilaabnay marka qaybta waawenkana qaabkaasaan u bilaabnay marka waxaa waaye waxaan leeyahay dadka hoyooyinka iyo aabooyinka iyo dadka waaweynka aan fursad u helin inay wax ay bartaan yaraantoodii xataa ka faa'iidaystaan waqtiga iskuulka al isra ayaa ka mid ah goobaha waxbarasho ee door ka qaato sidii dadka da-da ah ay u heli lahaayeen waxbarasho maadaama ay yaraantoodii wax ku bara waayeen